barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad afarta bisha febraayo sannadka labada kun iyo toban iyo sideedda idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukaay
barnaamijka toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan wacyigelinta iyo doorka ay sugaantu ka qaadato iyada oo aan waraysan doono dhallinyaro magaalada nairobi ku sugan sugaantooda iyo masraxyadooda wacyigelinta xijaaba xijaaba hunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab jirkaaga xijaaba xumaan ka dhowro xiqdiyo luufluuf ka beenta xantiyo nabka iyo xakaarka isxiiqiyo hadal la xoorka xijaaba xijaaba hunno kaalimihii suugaantana kama marna
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
ciidamada milatariga turkiga ayaa sheegay in maalin dhibaato badan ay kala kulmeen weerarkooda ay ku qaadeen maleeshiyada kurdiyiinta ah ee ku sugan dalka suuriya sabtidii ayaa xogaga ankara waxaa waqooyiga suuriya looga dilay askar gaaraysa ilaa toddoba shan ka mida toddobadaasi waxaa lagu dilay aagga cafriin kadib markii baabuurta gaashaaman ee milatarigu ay weerar kala kulmeen dagaalyahanada ah kurdiyiinta mid kalena waxaa lagu toogtay meel ku dhow taangi ay ciidamadu wateen halka midka toddobaadna lagu bartilmaameedsaday nawaaxiga soohdinaha ay suuriya iyo turkigu wadaagaan turkiga oo arrintaasi ka falcelinaya ayaa sheegay in diyaaradihiisu ay duqeeyeen bartilmaameedyo kurdiyiintu ay ku sugan yihiin oo aan ka fogeyn goobta gaadiidka gaashaaman lagu weeraray turkiga ayaa howlgalkan ugu magacdaray laanta saytuunka waxa uu bilaabay oo uu ka bilaabay seerka uu suuriya la wadaago dhammaadkii bishiina dhaaftay howlgalka ayaa beegsanaya maleeshiyada kurdiyiinta ah ee waqooyiga suuriya ka dagaalama kuwaasoo ay ankara u aqoonsan tahay argagixiso ku xiran ururka b k k ee gudaha dalkaasi turkiga ka dagaalama ilaa iyo hadda turkigu waxa uu gulufkaasi ku waayey askar tiradoodu ay afar iyo toban gaarayso dhinaca kalena ciidamadiisu waxa ay dileen boqolaal kurdiyiina
guddiga mukhaabaraadka ee aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sii daayay dukumentiyo muran badan dhaliyay oo ku saabsan sharci dejiyaasha xisbiga jamhuuriga oo baaritaano ay ku samaysay hay-adda f b i da kuwaasoo isticmaalay awood xaddhaaf ah arrimo la xiriira baaritaanadii faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee dalkan maraykanka ka qabsoontay sannadkii labadii kun iyo lixiyo tobankii qoraaladan sirta ah ayaa waxaa la sii daayay maalinkii jimcihii waxyar uun kadib markii madaxweyne donald trump uu ansixiyey sirtaasi in la sii daayo waxaana qoray sida la sheegay guddiga guddoomiyaha guddiga u qaabilsan xisbiga jamhuuriga arrimaha republikaanka waa david nanis ninka lagu magacaabe qoraaladan oo muhiim ah ayaa waxaa f b i du ay ahmiyadda siinaysay in baaritaano lagu sameeyo ogolaanshiyaha f b i da loo ogolaaday in trump madaxii siyaasadda arrimaha intii uu socdo ololihiisa doorasho carter bage ninka la yiraahdo oo isagu ah nin ganacsada islamarkaasina la leh dan gaara sida la sheegay waddanka ruushka
dhowr wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a qeybteeda afka soomaaliga barnaamijkuna waa kii dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana halkan idinka daadihinaya anigoo ah khadar maxamuud xareed barnaamijka waxaa igala qaybgelaya maxamed cilmi dhicisow oo ah hal abuure soomaaliyeed oo wiil aada u da-yar dhinaca fanka hal abuuro kala duwan ayuu sameeyaa suugaan kala duwan oo lagu wacyigelinayo bulshada iyo sidoo kale cabdishukri maxamed jaamac oo isna ah jilaa dhinaca filimada amaba riwaayadaha soomaalida ee magaalada nairobi marka hore kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka v o a waan ku dhownahay waana mahadsan tahay qadar xareed wax yar dhicisow haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aada faahfaahin ka siiso adeegyada aad qabatid dhinaca bulshada waxaad ii sheegtay inaad dhinka fanka hal abuuro iyo maansooyin kala duwan aada sameyso si kooban
koleytaba anugu waxaan sameeyaa gabayo baan sameeyaa ama suugaan si guud af soomaaligu waxa weeyaan markii laga reebo ereyo yaryar oo kooban oo afaf qalaada sida carabiga oo kaleeto soo dhexgalay waxaa loo kala saaraa tix iyo tiraab marka anigu qeybta tixda ayaan inta badan kaga maansoodaa ama aan kaga gabiyaa oo suugaantaydu ay u badan tahay waa maansooley
marka ilaa goormaa soo waday hawshan ilaa muddo baan soo waday kolleetaba maaragtay bulshada soomaaliyeedna way ka warqabaan oo baraha bulshada iyo meelo badan baan ku wadaagay marka ujeedaduna waxa weeyaan wacyigelin sidaan dadkayaga aan wax isugu sheegi lahayn weliba dhallinyarta soo korayo ama soo kobcayo ee garaadsanayo aan wax isugu sheegi lahayn oon u tasha lahayn dalkayaga wax ugu qaban lahayn diintayaga wax ugu qaban lahayn dadnimadaya aan meel uga muuqan lahayn oon dad jiro oo bulsha aan u noqon lahayn ilaan cidina nooma maqno ceelna inooma qodno waa inaan wax isugu sheegnaa qalinka oo aan maanta qoriga aan iska dhignaa waa inaan wax isugu sheegnaa maskaxdayada oo cilmiga aan kaashanaa oo aan iskoolaadka aadnaa oo aan waxbarannaa muhiimadda koobaad ee anugu aan ka leeyahana waxa weeya inay dadkaygu wax iska bedelaan kulletaba gabayguna wuxuu ka mid yahay suugaantu waxay ka mid tahay qeybaha koobaad ee bulshada wax ka bedesho marka ma adiga unbaa isdiray oo hawshan si iskaabaad u qabanaysaa mise waxaa jirta dad kaleeto oo ku fangareeya horta runtii markii laga hadlo waxaa jiro dad aan ayagu mushaar aana la siinin suugaanyahanku waxa weeyaan ifiyaha bulshada waxbuu maaragtay asagu sameeyaa u ifiyaa haddana wax kuma qaato dhakhtarku waxa weeyaan dadkabuu daaweeyaa laakiin waxbuu ku qaataa macallinku waxa weeyaan dadkabuu waxbaraa laakiin waxbuu ku qaataa siyaabo kala duubaha uga soo galaan annagu waxna kagama wax kuma doonno hantida kuma doonno maskaxdayaga ayaan dadka u hibaynaa waayah waan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa cabdishukri kusoo dhawow barnaamijka marka hore si kooban dhegeystayaasha ku dhegeysanaya annagoo og inaad nin dhallinyaro ah oo dhanka jalliinka ka qayb qaato tahay bal haddana si kooban waa waxaan soo saarnaa filimaan sida riwaayadaha baan soo saarnaa oo aan dadka ku wacyigelinaa sida abwaankuba sheegay oo bahwadaag la ahay marka riwaayadahayu waxay badanaa aan ku jeehaynaa ama aan u jeedinaa ama bulshada ugu soo bandhignaa waa dhaqanka oo dhaqankeennii hooyo sida wixii wanaagsan iyo waxaa xun baan isfeer dhignaa intaan hadda dalkan kenya joognay baanan waa bilownay inaan youtubeyada iyo baraha bulshada ay ku wada xiriiraan aan soo dhigno laakiin intii hore iskuullada iyo meelahaasaan kasoo wada jeedin jirnay marka filmadan ama riwaayadahan aad jilaysaan ma dhaqankiibaad ku matashaan oo qaabkii dhaqanka uu ahaan jiray iyo sidaasaad u wajahdaan mise qaab kaleeto oo dhinacan dee hadda casriga adduunku casri buu noqday oo teknolojiyaddii way hormartay sidee wax u samaysaan annagu marna kama tagno kaayaga ma aadno meel waxba casriyoobay weligeen baana waxaa aaminsanay inaa casriga la soconay oo aan dadkayagu mar walba ay dad horumarsan ahaayeen burburkaya nala ku arag anna waxaan ahayn dad dhisan baan ahayn tabtii jilaayaashii naga horreeyey ama abwaanadii naga horreeyey wax u soo saari jireen baan wax u soo saarnaa casri keliya waxaa nagu ah shaashadan laga soo muuqday iyo kan hadda aad raadiyowga hadda aan ka hadlayn unbaa casri nagu ah laakiin intii hore sideedii bay nagu tahay gudbintii unbaa noo baahday un dhicisow maansooyinka ama gabayada ama waxyaabaha aada hal abuurtay aad samaysay kuwa ugu saameynta badan ead isleedahay bulshadu eh, saameyn bay ku yeelatay oo wax- waxbay ka badashay maxaa ka mid ah kolletaba maaragtay anugu eh, ma dhahayo eh, gabaygaasaa ugu saameyn badnaa amasana maasadaas ayaa ugu saameyn badnaa sababta aan u- aan u dhehayn waxay tahay en, dadka dee kama aanan qaadin en, en, waraysiyo kama aanan qaadin dadka bulshada lama aanan yeelan inta badan laakiin fariimo way soo gaaraan oo qofba maanse ayuu jecel yahay oo noloshiisa wax ka bedeshay waxaa laga yaabaa maanse anigu aan sameeyey in ay samayso qof in noloshiisa ay wax ka bedesho waana ujeedadii aan ka lahay alxamdulilah tusaalahaan maansida buufiskao kaleeto dad badan ay noloshooda wax ka bedeshay En, qaadkao kaleeto aan maanse aan ka sameeyey oo qaadiid gabaygaas la yiraahdo En, asna dad badan buu noloshooda wax ka bedelay oo alxamdulilah qaadkay joojiyeen En, sidoo kaleeto tahriibka maansiga sidoo kale maaragtay dad badan ay noloshooda wax ka bedeshay dad waxbarasho u aadeen baa jiro dad waxaa jiraan maaragtay en, maanse aan waadhow mardhow aan soo saaray oo xijaabka ka hadlaysay hablo badan ayaa aad noloshooda maaragtay wax uga bedeshay oo weliba xamaasad ku samaysay haddii aan soo qaadano eh, midda ugu horeysa waxaanu eh, maansada tahriibka oo kaleeto sidee ayay u dhacaysaa boofis diris ma noqoteen intuu beerka kaa degay beledkaa makaa raray maku geeyey buulay xere qaxooti buuxaan waa qiso balaayee buufsile makugu yiri berebere boorame baay iyo bakool beledweyn ka soo dhoof badda soo dhex jiiro haddii kula bariiqdiyo haddii lagu badbaadshaba waxaa tahay bukaan socod bele badan sugayso weli aan baxnaaniyo bayd fiican loo furin been maaha hadalkuyi beledkaad u socotay bartaad booqanaysaa kugu boodi karayo kusoo bixin karaayo waa qiso balaayee buufsilema kugu yiri kusoo biib dayuuradoo adoon arag bahal baqdin iyo dhibaataba baahidaad laheed iyo walwalkii bugtadee maanka beled ku halqiyey maka boodi gebiyo baarle iyo burtuqaal dalxiis muu bareerto belji muu dawaafto muu aada booqasho badweynta hindiyo maku dee booliyowgii beerkii wadnaha gubay mise waa ku buqajaray intuu been cad kuu jilay buunbuunis kuu galay birri soo bax kugu yiri farxadii baraarey bashbash muu riyaaqdo intuu baalka kaa degay beesakeen ma kugu yiri bangiyada ma aado hantidii bishii hore barni iyo bidhaan qurux baxsaniy buraaqib meesha kusoo baxeenoo boodhari makuu yimid marxabiyi bishaarin iyo bogaadin dabadeed waxaa tahay nin baxayo buuraha dushooday badda safurku maray micnihii markaa noloshaadii maaragtay siaad u malaynaysa maysan noqono noloshii waxbaa iska bedeli doona bise waa ku- intuu been- buunbuunis kuu galay birri soo bax kugu yiri farxadii baraaray bashbash muu riyaaqdo intuu baalka kaa degay beesakeen makugu yiri bahad ba- een, maaragtay een- een- een- bahdi bi- bogu- mu- mu- bogu baahi xaflad caruuska qurux badan baashar saquuti bilqeer wacan kusoo noqo maku kala baxdeenoo buufsbeen makuu jira ilaa waa ku buufshee maku baadiyo ballantii ma baal maray Waay.
ma boodboodi dabadeed waaya marka si kooban eh, ujeeddada ay maansadan ku timid si kooban oo kale Ee, ujeeddadu imaansadu ku timid kolletaba meelo badanna waan ka sheegay laakiin saamayntii dadka ku samaysa baan kaaga sheegaya wax Ee, waxaa dhacday een, qoys kala tegayahay inuu maansan darteeda isugu soo noqdo Ee, waxaa dhacday een, dhallinyar tahriibaysahay maansan darteeda inay tahriibkii uga joogsadaan oo qaarkood inay badaha ay galaan ay halis u ahaayeen ay soo noqdeen maansadan darteeda uga joogsadeen marka saameyn badan ay ugu yeelatay anigoo wadada iska marayo ayaa dadka qaarkood ay islaamaan ay waxay dhahaan maaragtay buufis ba- ma- waa lagu soo halqabsadaa maase baa lagu soo halqabsadaa buufis baa lagugu yaraa buufis baa lagu yaraa mararka qaarkood Sala- war anugu buufiskii maahiyo dadka waan kaga degayay marka saameyn weyn bay samaysay Ee, waxaa dhacda qoysas kala tegi rabaa oo gabadh inanta ay leedahay anugu inaan dibadda aado mooyaane oo halkaas aan gaaro mooyaane inta iskumaba qabayno markii dabeetana maasada markay dhegaysatay inay kaga hanuuntay wixii oo dhan ay tiri haddii maaragtay dhibaatadaasi meeshaas ay dhibaatooyin badan ka jirto in laisoo ceeriya wax kasta ay ugu dhici karayaan noloshaydan baan wax ka wadaagayaa sidee marka sidee ayay arrintaasi ku suura gashay ma Een, way ka tala baxday waa markay dhegaysatay kadib maansada ay wacyigelin ku samaysay maansaduna in nolosheeda ay wax ka bedeshay sideedaba waxa weeye markii aqo- cilmi markii lagu barayo cilmiga ha lagu dhige caqliga kaashaa la yiri qofka markii wax la baro ama wax loo sawiro dad baa sawirad sawirada wax ku sameeya hadda saaxiibkii cabshuuri oo kaleeto wuxuu kusoo gudbiyaa jilitaanka iyo riwaayadda wax kusoo gudbiyaa sheekooyinkaas wax kusoo gudbiyaa dad baa ka qaadanayo aqoontaas marka suugaantan lagu aqrinayaahi waxay kutu dhabbay ku jeexaysaa waddo ama wadiiqa ayay ku marsiinaysaa waddadaas baad raacaysaa marka dabeetana derbigay kusoo taabsiinaysaa maskaxdaas baad qaadanaysaa aqoon baa kaga faa'idaysaa waaya cabdishukri eh, filimada ama riwaayadaha aada samayseen kuwooda ugu saameynta badan ee aada isleedihiin bulshada ayay wax badan ka bedeleen amaba la- ay ka faa'iideen maxaa ka mid ah Eh, way badan yihiin lama soo koobi karo waxaa ka mid ahaa aniga oo oo muqayil ah oo islaantuna dee gabadhu ay ayna xaamilo tahay ama ay uur leedahay sagaalkeedii dee ay dhammayso laleeyahay ama habeen damba ama se waa caawa baan soo qayilaya lacagta waxaa noo soo diro walaalkeed walaalkeed m- markuu noo soo diro lacagta anaa igu soo dhacdaa magac ahaan baa anaga laygu soo qoraa markaan soo qaado majliska ama maqsinka igu horeeya baan la fadhiistaa Hadh- hadhowyo kale ayana meel yar bay baradha iyo ku iibisaa anoo qayilsan baan ayada u imaada habeenbarkii baan guriga dhow dhow dhow dhow dhow kusoo siiya waan kusoo garaaca kabacdi markay fudho waan iska soo seexdaa caruurtii biilkoodii layma weydiiyo waxba layma weydiiyo lacagtii lasoo diray layma weydiiyo ayadii intii yaraydoo maanta qoraxad u fadhiday baan cunaa oo intaan xoog uga qaadaan laad dabada ka geliya dadkii oo dhammaan marka wacyigelin bay u noqotay qofkii sidaas ahaa oo marka noocaas ku jiray wuxuu isleeyahay oo bulshadoo dhan miyaa ku wada jeedaa maxaa yeelay ayadii waxaan usoo dhignay baracticala oo muuqata oo filin ah baan soo bandhignay qofkiina uu ooyayo gabadhiina xaamilo tahay oo beerka aan ka laadayo hadhowti dee badanaa wade waa ku waantoomeen sidaa oo aboon dhicisa uu sheegay marka wacyigelinta soomaalidu dad wax akhriya way yihiin laakiin ma jecla akhriska waxay ka jecel in aad u sheekaysid bay ka jecel yihiin akhadro waayahay cabdishukuuri markaad sameynaysaan filimada noocan oo kaleeta ah sidee qaab noocee wadooyinkaad u martaan iyo maalan hadda adduunkao kale marka filimada la jilayo dabcan dee shirkado waaweyn oo qalabkii iyo dhanka maaliyaddii iyo dhankaas ka taageerayaa jira idinkaoo dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo islii filimada noocan oo kaleeta kusoo saaraya yaa idinka taageera qaab noocee ayay arrintaasi u wajahdaan caqabadaha ugu badan ee aad la kulantaan maxaa ka mid ah horta way caqabada badan yihiin aad bay u caqabada badan yihiin laakiin anagu annagaa jeebkayaga fuula oo waxa yarka aan hayno baan kusoo bandhignaa ayadaasaan waxaan ku marnaa meeshii dowlada haddii dee dowladdii waan u marnaa waraaqa goosasho hadday ahayd meel la gelayo hadday tahay dad u seeraysanoo seeraha xiran hadday tahay qofkii horey fadhiyey baan xoogaagiisa usoo laabnaa gruubkayagii markaan isku soo baxda kooxdayadii waxaan samaynaa maalintaas waxaan wax ku cabi lahayn baan siin aruursanaa annaga ayaa ayaan macnaha xooggayaga ayaan fuullaa sidaasaan khadrow ku noolahay annagu hadda shirkadana caawiya maba jiraan aad ba umahadsan tahay maansada xijaab dabcan waxaan u malaynaya inay cusub tahay haa maansadaas ay cusub tahay xaqiiqatan xijaabka horta markii laga hadlayo waxaa jiro daraasado badan oo la sameeyey waxay sheegayaan in gabadha xijaaban walwalkeedu uu aad u yaryahay stresska iyo maaragta isla hadalka iyo isku buuqa waxaasn uku furmin sababtuna waxa weeyaan xijaabku waa af carabi ee waxa la yidhaha waa daah daahna markuu maaragtay maraayaddu markay daah leedahay haddee wixii ka xaggana looma jeedo ka sokana looma jeedo qofkii xagga u baxayna ma arkayo inta badan waa daahaas waa daboolkaas weeyaan gabadha oogadeeda ayuu xijaabku daboolayaa ama uu asturayaa ama uu ilaalinayaa sidoo kaleetana akhlaaqdeeda ayuu xifdinayaa sidoo kaleetana xishoodkeeda ayuu xifdinayaa diinteedana wuu xifdinayaa maxaa kugu dhaliyey inaad samaysid waxaa igu dhaliyey waagan xijaabo badan oo kala duwanoo casriya ayaa soo baxay taas baan leeyahay inta badan ha laga yaro waantoobo oo haddee dharka maaragtay haska dooqanin ee maaragtay midka ugu quruxda badan ee ugu tayada wanaagsan ee lagula anugu waxaan jeclahay gabadha xijaaban baa gabdhaha ugu jeclahay miyaad aaminaysaa micnihii quruxdeeda oo dhan markaas bay ii sawirmaysaa qac ka sii marka xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab jirkaaga xijaaba xijaabka ebe xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab jirkaaga xijaaba xumaan ka dhowro xiqdiyo luufluuf ka beenta xantiyo nabka iyo xakaarka isxiiqiyo hadal la xorka xijaaba xijaabahunno xijaaba adoo xariira xijaaba xiskaagu joogo xijaaba adoo xishooni xijaaba xulbaad ahaane xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xayaysiin wad ka dheerte adoo xa ka qaawan heedhe muuqaaladu yay ku xaalin heesaha abid ha u xadraynin xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado adduunyadu way iska xaale xisado yaan lagugu beerin xumaanta lagu horseedin xanfarkuuyow kula dhaqaaqin gobbaa tahay xidida weyne xasili imaankaaga xoogan xijaaba xijaabahunno waxaa tahay xuural cayne xadiiskiyo diinta raaco qur-aanku ha kuu xadeeyo xiriirka ciddaad la yeelan xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab ka ebe
wa waa maase aada u macaan xoogaa muusigii haddii lagu dar lahaa sidee bay ahaan lahayd bay kula tahay heesaha waan ka hanuunay bulshada soomaaliyedna waan u sheegayaa idinkii v o ahna waan idin sheegayaa ka hanuunay heesihii ka haroo ka haajiray kana haaday gebigood waaya aad baa umahadsan tahay qaybihii dhexe ee barnaamijka hibada iyo halabuurka cabdi shukri ma jiraan gabdho idinkala qayb qaato jirliinka riwaayadaha noocan oo kale ah ee aad bulshada aad ku wacyigelinaysaa Eh, khadrow waa mahadsan tahay mar kale waa su-aal qurux badan Eh, gabdho la-aan maba soconaysaba cayaartoo dhanba gabdho la-aan ma soconayso hadda ninkan ba waad ujeedaa abwaanku wuxuu xijaabo leeyahay waa gabdho hor nin muu hore hor surweel qaado marka annaguna gabdhuhu waa wix wax noo socodsiinayey mar hooyay noo matalaysaa marna gabaraan dhalay bay matalaysaa mar walaashay bay matalaysaa lagamaba maarmaan ku leeyahay khadrow riwaayadaha aad disheen in aan qayb ka mid ah aan daawaday waxaa ka mid ah riwaayadda snap jaadka oo kaleeto oo adiga actarka aad ka mid tahay bal taasoo kaleeto haddii aad sharaxaad naga siiso Ee, khadrow ee, riwaayaddaas waxaa la ohan jiray magaceedaas ilahayd oo ismaajaadkaas la ohan jiray baalka aada uma karo Ee, marka waxay ku timid waa berigii hore uu socday oo uu xiisaha lahaayoo dee dadku ay aadka u xiiseynayeen waxaa jiray kuwo waxaan ka baqay baa iyagoo dee suuliga ku dhex jira inay iska soo qaadaan marka anaguna bal waxa foolxumada u leeyahay baan tusayno waxaan filayaa inaad aragtay anagoo taayirka dambe gaariga dhinaciisa baan sidaas ugu dhaca sababta waxaan tusayey inay khatar tahay baan tusayey aan shilkaasoo dhan intaa la u gelaynay marka waxay eh, wixii quruxda badnaa oo dib noogu soo rogmaday ama noo soo noqday waxay ahayd in dadkiiba ilaahay amarkii xilligiiba uuna dhaafayba dadkii hadda way jiraan dad weli isticmaala laakiin sidii tirada badnayd wuu yaraaday marka bulshada soomaalida islii amaba caalamka oo kale markay daawadaan riwaayadaha aad soo saartaan maxaad dareentaan maxay jawaabo ah ama falcelina oo ay idin siiyaan Eh, horta eh, waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo dad yaryar bay isugu jiraan oo intii dee bulsha ka koobanta ka kooban yihiin waa falcelinta aan kala kulanna waxay tahay qaar ku dhiirigelinaya qaar ku caayaya nooc kasta isugu jiraan laakiin annaga waxaan ka qaadanaa dhinaca wanaagsan baa ka qaadanaa dhiirigelinta ayaa nagu badan ma isleedahay filimada iyo riwaayadaha aad sameynaysaan haddii aad heli lahaydeen shirkado idin taabageliya oo idin taageera waxaad soo saari lahaydeen kuwo ka wanaagsan ka taya badan kuwa hadda aad samaysaan khadrow eh, waa mahadsan tahay mar kale Eh, waxaan soo saari lahayn kuwa ka taya badan waxaan wax jilayaa laba iyo toban sano daadayda haddaa ka jirtid dee waad ujeedaa ma- ilminimadii waa liigu soo gardaadshaan umalaynaya marka waxaa hadda mid waxaa miiska noo saaran tahriib ah oo qoran oo hadda midaan maanteedan waxaan daawanayna inan yaroo lug ka jaban oo midi ku leeyahay naa hadal abtigaa la hadal abtigaa lacagay soo dir ay leedahay marka taasoo kale hadda wixii haddaan heli lahayn shirkad eh, na dhinac istaagta inay soo bixi lahayd wax ka sii qurxa badanna aan soo gudbin lahayn dowladda aan is dhinac taagi lahayn baan aaminsana ama bulsho weynta soomaaliyeedba oo ku kaca aad baa umahadsantihiin labadiinaba guud ahaana dhegeystayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay qadar maxamuud xareed ayaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey noogana soo diray barnaamijkaasi halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa v o a washington haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka ingiriiska waxaa maanta layskaga hor imanayaa kulamo aad u xiiso badan oo kooxda kubadda cagta ee crystal balas ayaa waxay foodes kari doonaan kooxda newcastle united halka kulanka ugu adag ee toddobaadka oo dhex marayo kooxaha liverpool iyo tottenham hatsba waxaa lagu ciyaarayaa garoonka anfield labadan kooxood ayaa marka ay guryahooda ku ciyaarayaan waxay yihiin laba kooxood oo banooni qurux badan ciyaara islamarkaasina ciddii ka hor timaada dharbaaxa kulal u geysta waxaa cusid mudan in liverpool kulankii ugu dambeeyey kooxda la ciyaarto ay ku dhiilaysa gurigeeda inay dharbaaxa kulal u geysatay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo golal badan ay kaga badisay halka tottenham hatsbarna kulankii ugu dambeeyey gurigeeda ku ciyaartoy koox weyn la kulanto ay manchester united guuldarro lama filaana dusha u gelisay taasi oo keentay in macallinka mourinho iyo ciyaaryahanka uu lacagta badan kala soo baxay bogba ay isafdhaafaan islamarkaasina kulankii habeenkii xalay ahaa dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo huddersfield town macallinku uu ciyaaryahankaasi kursiga kaydka ku hubsaday taasi oo dadka qaar ay ku macnayeen inuu fariin adag u diriyey ciyaaryahan bool bogba islamarkaasina uu tusayey awoodda macallinnimo iyo inuu yahay isagu ninka ka taliya kooxda kubadda cagta ee manchester united kulamadii haddaba habeenkii xalay ahay shala dhacay haddii aan soo koobo burnley waxay la ciyaartay manchester city hal iyo hal bareejaha ay ku kala tageen ciyaaryahan raxiim starling ayaa fursad aad u wanaagsan iska cunay taasi uu kooxdiisa goolka guusha ugu saxiixi karay banmouth oo iyadu maalmahan guuldarrooyin ku damaashaadaysa uu kulankii kan ka horreeyey ka soo badisay chelsea ayaa stoke city labiiyo hal dirtay leicester city hal iyo hal bareejaha swan city ayaa ku qabatay hase haatee kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa shan iyo hal waxay ku dhufatay kooxda everton arsenal oo toddobaadkii hore laga soo badiyo swan city weliba kooxaha ka mida kuwooda ugu taagta daran sanadkan ay ka soo badisay ayaad moodaysaa inay guuldarradaas ka dhigtay islamarkaasina ciyaaryahannaday dhowaantan soo iibsatay obamayang iyo makatariyan ayaa ciyaarta wacdaro ka dhigay makatariyan saddex gool ayuu dhigay oo la dhaliyey halka ciyaaryahanka la yidhaahdo obamayangna kulankii ugu horey arsenaal u ciyaaro uu gool saxiixay hase ahaatee ciyaaryahan aran ramsi oo maalmahan dhaawaca kaga maqnaa kooxda ayaa isagu garoonka qabsaday oo saddex gool halkaasi dhaliyay dhinaca sbain waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay fursad cajiiba iska cuntay kadib markii ciyaar adag oo la ciyaaraysay labanta iyagoo guul kaabiga u saaran la bareejeeyey oo weliba daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta laba iyo labo ay ku soo gebagabooday arrintaasi oo madax xanuun kale u keentay tababaraha kooxda kubadda cagta ee real madrid sanadiin zidaan oo la leeyahay maalmihiisii kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa soo gaabanaya waddankan maraykanka magaaladan aan ku noolahay minneabolisna haddii aan jalleeco waxaa caawa lagu qabanayaa ciyaarta suberboolka oo ah ciyaarta kama dambaysta ee koobka loo yaqaano n f l-ka oo ay ku loolamaan kooxaha dalkan maraykanka ciyaara ciyaarta american futboolka labada kooxood ee new england patriotis iyo philadelphia eagles ayaa ciyaarta kama dambaynta isku herdinaya ciyaartan oo dabcan dalka maraykanka ka ah ciyaar aad loo xiiseeyo islamarkaasina lacag fara badan ay ku baxdo ayaa ammaankeeda aad loo ilaalinaya iyadoo ciidamo milatari iyo booliis ugu jira oo gobollo kale oo dalkan maraykanka ah laga keenay ay ammaanka aad u sugayaan waxaa la leeyahay waxaa laga cabsanayaa gobolkan oo soomaalidu ay ku badan tahay islamarkaasina dhallinyaro soomaaliya lagu helay dembi ah in ay doonayeen inay ku biiraan ururka argagixisada ee isis ayaa leeyahay ammaanka arrintaa darteed ayaa loo ilaalinaya iyadoo laga cabsanayo in ay iman karaan weerarro laga geysto ciyaartaasi inta ay socoto magaalada minneabolis waana sababtaasi midda meel kasta markaad magaalada marayso aad ugu arkayso ciidamo tiro badan oo ammaanka sugaya la arki doonee caawa guushu dhinacii aaduu dad badan tom brady iyo kooxdiisa new england patriots ayay leeyihiin koobka way ku guulaysanayaan halka kooxda kale ee filadelphia eaglesna difaacooda oo wanaagsan darteed la leeyahay waa ay ka adkaan karaan new england dhegaystayaal xubintii ciyaaruhu anaginta waa mascadoodila nabadgel
maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayey barnaamijkii amaba xubintii ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo aad kala socotaan v o a waxaana barnaamijka maanta idinla socodsiinayay zahre cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kukaay haatanna dhinacii heesaha aanu jalleecno waxaa idinku soo maqana codkii maxamed axmed bakaal iyo heestii riyo
codkaasi maxamed axmed bakaal idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maantaan kusoo xireynaa jacfar kukaay anigoo saare cabdi axmed iyo bashiir abikar oo dhinacii barnaamijkan iskuduburidkiisa ayaan gebi ahaantaanba intaas idinkaga tegaynaa intaynu mar kale kulmi doonno haddii allah uu dala ogolaado afarta galabnimo inta ku horreysa nabadgelyo